wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland ayaa degmada beled xaawo ka daahfurtay tababar ku saabsan barnaamijka marwo caafimaad oo ujeedkiisu yahay xoojinta ka qaybgalka haweenka ee adeegyada caafimaadka bulshada tababarka oo socon doona muddo afartan iyo shan maalmood ah ayaa lagu wadaa in kor loo qaado xirfadaha haweenka deegaanka ee ku saabsan daryeelka caafimaadka aas-aaska ah waxaana furitaanka barnaamijka marwo caafimaad goobjoog ahaa maamulka degmada beled xaawo mas-uuliyiin ka socda wasaaradda caafimaadka jubbaland iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada beled xaawo ee gobolka gadow isku duwaha wasaaradda caafimaadka jubbaland ee degmada beled xaawo maxamed cabdirasaaq ayaa ka hadlayay ahamiyadda barnaamijka marwo caafimaad uu leeyahay bulshada ku nool degmada beled xaawo iyo deegaanada hoos yimaada waxaa noo furmay brogaraamkii wakhti dheer soo socday marwo caafimaad gabdhahan oo loo soo xusheeyay in maxay ahayd ay bulshada iyo xarumaha caafimaadka isku soo xiraan oo marka si meesha looga saara gaabka iyo mataqaanaa ii sheeg iska warqabla'aanta ka jirto xarumaha caafimaadka iyo bulshada marka waa shan iyo toban gabdhood waxa ayna socon doonaa tababarkooda afartan iyo shan beri waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay wax badan ka faa'iidi doonaan kadibna bulshada ay u soo kordhin doonaan wax qabad muuqda insha allah gabdhahan waxaa laga soo xulay xaafadaha degmada baled xaawo qaybeeda kala duwan marka waxaan rajaynaa insha allahu tacaala in gabar walbo ama qof walba u ka howlguli doono insha allahu tacaala meesha ayada iyo xaafaddii laga soo xulay insha allah marka waa mahadsantiin waana noo furin barnaamijkan ayaa diiradda lagu saari doonaa inta uu socdo wacyigelinta caafimaadka la tacaalidda xaaladaha caafimaadka ee deg dega iyo sidii haweenka loogu diyaarin lahaa kaalin muhiima inay ka qaataan kor u qaadista caafimaadka bulshada